لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض طول عمره مع شيخي أملا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ramadaan mubaarak meel walboo aad joogtaan iyo si walba oo maqalka idaacadda islaamiga andalus idinku soo gaarayo waa khamiis taariikhdana ay ku beegan tahay labada bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri ku soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda oo caawa ay tahay habeenkii labaad oo la baahiyo barnaamijka iyo habeenka ugu horeeya uu bilaabanayo tartanka xalay waxaad maqasheen isbeddelka sannadkan uu xambaarsanaan doono barnaamijka cidda ka qayb qaadanaysa sannadkan ee martida kuwa istuudiyaha laga tabinayo barnaamijka sida uu noqon doono nidaamka sannadkan iyo kelimaadkii ay soo diyaarsadeen mutasaabiqiinta sannadkan ka kala socda kuwo iyo tobanka wilaayo adinkoo xogo badan ku dhagaystay qaybtii hore oo ahayd daafurka barnaamijka tartan aqooneedka sannadkan mar kale soo dhowaada dhegaystayaal bishu waa ramadaan waxaa miiska iyo mikrofoonka ku tartamaya wilaayaadka kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaad islaamiga ah ee mudug waxaad si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena laaf istilimka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan iyo sidoo kale xarumaha idaacadda alfurqaan waa mar kale iyo barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus ولم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا waa hagaag dhegaystayaal caawa waxaa miiska ee mikrofoonka idaacadda andalus ku tartami doona lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga jubbada hoose shabeellada hoose gedo bakool mudug iyo wilaayad islaamiga ee galgaduud waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka markanna waxaa horteeda yaala lix kaar oo ay ku qoran yihiin magacyada lixda majmuuco ee ka socda wilaayaadka islaamiga waxaan eegi doonnaa cidda lagu bilaabi doono tartan aqooneedka sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri majmuucada ugu horraysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaad islaamiga ee galgaduud نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا المرء طول عمره مع شيخها أملا والمرء طول عمري مع شيحنا أملا
markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayad islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowna
ayey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud caawa idinka ayaa nasiib u yeeshay in laydinku bilaabo barnaamijka tartan aqooneedka nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah nambar saddex nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan iyo su-aasha koowaad haye mucaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sidee noo maqashaan waaleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu si fiican caawa waxaad nasiib u yeelateen inaad noqotaan majmuucadii ugu horreysay ee lagu daafuro tartanka bisha barakeysan ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri su-aashiina caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura waxaanad qabsateen lambarka saddexaad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su'aalood su-aasha caawa idinkugu horraysa dhagaha u fura su-aasha idinkugu horraysa waxay leedahay almiraa'u almakruuhu aladii yaqacu fi lqur'aani wa- wa yukhaafu calaa saaxibihi alkufru wajhaani calaa xasabi maa dakarahu ibnu badata famaa humaa almiraa'u almakruuhu aladii yaqacu fi lqur'aani wa yukhaafu calaa saaxibihi alkufru wajhaani calaa xasabi maa dakarahu ibnu badata famaa humaa waan filayaa majmuucada galgaduud inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha jawaabta
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud guddigaan ku celinaya insha allahu tacala iyo walaalka abu ibraahim bismi illaahi araxmaan iraxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii ugu horreysay dhinaca kalena ahayd su-aashii ugu horreysay ee tartankeenna walaalaha wakhtiga ayaa ka dhacay
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan ku guda jirnaa markan waxaan eegi doonnaa majmuucada xigta ee barnaamijka ka qayb qaadanaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka taleefonka si toosa ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وعندنا sidoo kale majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah waxaan qabsanaa buu ilaahay idmo lamarka koowaad ee barnaamijka nambarka koowaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan iyo su-aasha koowaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose hay mucad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga jabada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في السوعة iyo waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horraysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horraysa waxay leedahay kam aqwaalu alculamaa'i fii naasikhi alqur'aani waasunnati xasba maa dakarahu abu jacfar annaxaas kam aqwaalu alculamaa'i fii naasikhi alqur'aani waasunnati xasba maa dakarahu abu jacfar annaxaas waan filayaa majmuucada inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta
aad iyo jawaabteed baan isku dayna waxay noqonaysaa afar qowl afar qowl
mar kale ku celiya
waa afar qowl laba nuq
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey aqwaasha culimada ee naasikhu lqur'aan wasunna xasba maa dakarahu abu jacfar annaxaas afar ayay ku sheegeen su-aashaasi walaalaha way soo hareer martay فينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين المذاق سلوا فكل من سار بذكر وصلاة
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaad dhegaysanaysaan waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo xarumaha idaacadda alfurqaan markan waxaan eegi doonnaa majmuucada xigta ee barnaamijka ka qayb qaadanaysa majmuucada gacanteeda ku soo dhacdana waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo انطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waan dhowna majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada insha allah nambarka afaraad nambarka afaraad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan haye mucaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh si fiican si fiican haye waxaad qabsateen lambarka afaraad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay hunaaka suuratun hiya min awaakhiri maa nazala min alqur'aani ikhtalafa alculamaa'u hal waqaca fiiha annaskhu am laa famaa hiya هناك سورة هي من أواخر ما نزل من القرآن اختلف العلماء هل وقع فيها النسخ أم لا فما هي وان فيليا مجموعة قدو إناد قراتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah
waa suurat lmaa'ida
mar kale ku celiya
suurat lmaa'ida
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo jawaabta ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahayd su-aashoodii ugu horreysay tartanka waxaa la weydiiyey waxaa jirta suurad oo min awaakhiri maa nasala min alqur'aan culammadu ay isku khilaafeen inuu naskhi dhacay iyo in ka leh waxay ku jawaabeen suuratulmaa'ida waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gado waxa ay ku guulaysatay toban darajo waxayna noqotay majmuucadii ugu horreysay ee caawa la timaada tobanka darajo ee ugu horreeya hambalyo ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا سينشر معارفا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka tartan aqooneedka ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaan eegi doonnaa majmuucada xigta majmuucada gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا waa hagaag markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool buuqa ka dhex baxa insha allahu tacaala si codkeenu nadiif ah tartamayaashii dhegaystayaasha oo la socdaan nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada insha allah nambarka shanaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan haye mucaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool sidee noo maqashaan calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu solution bayan haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su'aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay hunaaka duruqun mutacadidatun limacrifati asbaabi nnusuuli udkur ithnayni minhaa hunaaka duruqun mutacadidatun limacrifati asbaabi nnusuuli udkur ithnayni minhaa waan filayaa majmuucada bakool inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
الروايات الصحيحة عن الصحابة الرواية عن التابعين إذا صحت
mar kale ku celiya
الرواية الرواية الصحيحة عن الصحابة الرواية عن التابعين إذا صحت
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool jawaabta ay ka bixeen sax iyo qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala yaalusaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey waxaa jira duruq badan oo lagu ogaado asbaabi nusuul laba ka mida sheegaa la yidhi su-aashaasi walaalaha way soo hareer martay طاعة فوقا كل الورى
لننطلق إلى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa markan majmuucada xigta aan soo qabto waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose buuqa ka dhex baxa insha allahu tacaala nambarada mid ka qabsada نمبر واحد
nambarka lixaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan iyo su-aashiina koowaad hay mucaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan aye waxaad qabsateen lambarka lixaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay altafsiiru calaa arbacati anxaa'in xasba maa dakarahu axadu asaxaabati radia allaahu canhum famaa hiya waman daaka asaxaabiyi altafsiiru calaa arbacati anxaa'in xasba maa dakarahu axadu asaxaabati radia allaahu canhum famaa hiya waman daaka asaxaabiyu waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha haye soo dhowaada jawaabta saxaabi waa ibn cabaas afarta noocna waa dul laa yucdaru axadun kisaani watafsiirun tacrifu alcarabu min lugaatiha وتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه الا الله
mar kale ku celiya
صحابي وابن عباس التفسير على أربعة أنحاء وتفسير لا يؤذن أحد في فهمه وتفسير تعرفه العرب من لغاتها وتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه إلا الله haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey tafsiirku afar weji ayuu ka yimaadaa xasba maa dakarahu axadu saxaaba saxaabigana waa la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna majmuucada ugu dambaysay ee mudug ayaan soo gelin doonaa qadka insha allahu tacaala ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada majmuucada tartamayaasha majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug aaladda aad wax ka dhegaysanaysaa iska fogeeya insha allahu tacaala si codkiinu nadiifa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha ay u maqlaan mar kale nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah بسم الله الرحمن الرحيم نمبر 2 nambarka labaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan hay mucaad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga mudug sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله شوعا
majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug guddiga wuxuu idinka codsanayaa inaad ka fogaataan aaladda aad wax ka maqlaysaan islamarkaana aad nagala socotaan midda aan haddan idinkala hadlayno mar kale iyo mar kale ayaan idinka codsanaynaa su-aasha waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina idinkugu horreysa waxay leedahay man huwa alimaamu almufasiru aladi wasafa bihi axadu culamaa'i alxanaabilati biannahu xaaqibu leylin maca annahu madaxahu fi diyaanatih man huwa alimaamu almufasiru aladi wasafa bihi axadu culamaa'i alxanaabilati biannahu xaadibu leylin maca annahu madaxahu fi diyaanatihi waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
bismillahi haddaan isku dayno waxa weeyaan ninka ammaanay ama tilmaanta isku tilmaamay waa ibnu taymiya ninka mufasirkaana waa saclim
mar kale ku celiya
axadulxanaabila oo sidaa ku tilmaamay waa ibnu taymiya mufasirkuna waa saclim
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay ka bixiyeen sax iyo qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii ugu horreysay sannadkan waxaa la weydiiyey imaamka mufasirka ah ee axadulculamaa'i alxanaabila uu ku sifeeyey inuu yahay xaatibuleyl haddana uu ammaanay diyaanadiisa athaclabi waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada mudug waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambalyo ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug بما مشاعنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا هينشروا معارفا هينشروا فضائلا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay oo sannadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijri mar kale ay ku tartamayaan kow iyo tobanka majmuuco ee ka kala socda wilayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug markan dhextaalka barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaan dhegaystayaasha caawa ugu baahinayna dhextaalka kelimad aan xalay ka tagnay oo ahaa kelimaddii majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo ku aadanaa furitaanka barnaamijka tartan aqooneedka maadaama uu waqhti ina hayay kelimadaasoo dhammaystiran kusoo dhowaada insha allah الحمد لله الذي أيدنا بمنائحه وأوردنا بنعمه ودرأ بعز عزه كتائب الضراء وفقا بلطف لطفه عيون مقانب الضراء وحسمت بحسام معدلته شواهق الشقاء وجزم بجسام مقدرته شقاشق للشقاوة والشقاء وقمع بمقامع المقانع نواصي الأعداء وقدع مطالع المطامع مع رداء الاعتداء حمدا يعلو على نشر نشر الكباء ويجلو صدى مرآة زعزع التزعزع والنكباء حمدا لله السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما تغرد طير ولاح أنجم وأبيض يستسقى القمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل أما بعد في هذه المناسبة الغيمة والحفل الافتتاحية الميمونة لمسابقة الأندلس التي تقعد في شهر رمضان المبارك لجميع الولايات الإسلامية المحررة من مخالب المشركين وبراثن المرتدين ولنا فيها بعض الوقفات بإذن الوقفة الأولى نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولانا من النعم وأسبق علينا من المنن ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى عليه قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وبعد شكر الله نشكر لجنة المسابقة وجميع المتسابقين من كافة الولايات الإسلامية الوقفة الثانية وليس بعد السباق إلى الفوز نصيب من حازه النجح والفلاح ونحن كنا بحمد الله دائما في السدارة ولن تكن يوما في الكيول بإذن الله فنرجو من الله ألا يحرمنا ما عودنا ونرجو إخواننا المتسابقين مثل ما نرجو لأنفسنا إلا أن الصدر لا يحل إلا لواحد وأيا كان هذا الواحد فإننا نرجو للجميع اليمن والفوز والفلاح وليكن سابقنا سابقا يخدم للعلم ويثري للمجتمع بالمعرفة ولا يكونن هدف وقاية يتناحر فيه المتسابقون بل ميدانا تلقى فيه القلوب منشرحة وتصدر منه منفتحة على النتائج ما قامت على العدل والإنصاف كما نوصي اللجنة الحاكمة ألا يلقوا على المتسابقين حملات الأوجه ولا ننسى كل الإخوة والأخوات الذين كانوا ولا زالوا رافعة معنوية لهذا الفريق فجزاهم الله خيرا وأحسن مثوبتهم الوقفة الثانية قد جاء هذا الشهر المبارك في حين قد أفل نجم الصليبيين في شرق إفريقيا وخاصة أرض الهجرتين وانقطع زادهم وتوقفت حركاتهم لم يبق منهم إلا كالحركة المذبوحة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين واسودت وجوههم وتعطلت نفوذهم وابيض وجه أهل التوحيد بعد أن كان مسودا واسود وجه أهل التنديد بعد أن كان مغمرا والمسلمون في جميع الولايات الإسلامية وبالتحديد ولاية شمال السفلى الإسلامية ما زالت أسودهم في عرينهم وكماتهم في ترقباتهم وليوثهم يفترشون من نبذ الكتاب وراءه ظهريا وآمن بالتنديد وحارب التوحيد حتى نعق الشيطان في ضروس المجلات وصدور الجرائد بعد أن نفذ النقود وتعب الجنود ولاد الصليب بالنعيق ولم تنفعه بالنهيق فخارت معنوياتهم وسفلت آراؤهم واسود نهارهم من غبار المجاهدين وصار نهارهم بركانا من الجحيم فنبحوا نباح الكلاب وصاحوا صيحة من أحيطوا من كل جهة فاستنجدوا ولكن صار حالهم كما قال سبحانه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير والمجاهدون على أتم أهبة وأكمل استعداد ينتظرون الفرصة على أي مقر ينقضون عليها إذا لم يتذكر السلبان ما حل بهم في الملاحم التاريخية في بريرة وأودجلة وستنتظرهم أياما سوداء لا تبقي ولا تذر لواحة لبشر كل من كفر وتسحق كل من مرض وتمحق كل من عند ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ألا فلتعلموا يا نعال السلبان ويا أيها المرتدون الجبناء ويا من ارتدوا بأردية مختلفة مختلفة ويا مختلف الطبائع والسجايا والتدريب والانتماء أعني قوات الدنب التابعة لهبل العصر أمريكا وأعني قوات قرقر التابعة للدولة التركية العلمانية ويا قوات أبرس ويا هرمعت ويا رمح أسماء حيوان في غير موضعها أما آن لكم أن تعودوا إلى رشدكم وتتوبوا إلى بارئكم وتفيقوا من قيكم وسباتكم فاعلموا أن السيوف قد كسرت في أغمادها ورجالها قد تحنطوا وتكفنوا إن لم تنفعكم المواعظ ستنفعكم المقامع وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأما أنتم أيها الأبطال فطوبى لكم من جيش ظهرت على ايديكم المعجزات النبويه والوقعات البدريه والعزمات الصديقيه والفتوحات العمريه والجيوش العثمانيه والفتكات العلويه جددتم للاسلام ايام القادسيه والوقعات اليرموكيه والمنازلات الخيبريه والهجمات الخالديه واقطعوا فروع الكفر واجتثوا اصوله فقد نادت الايام بالثارات الاسلاميه والمله المحمديه الله اكبر فتح الله ونصر غلب الله وقهر أذل الله من كفر وفي الختام نشد على أيدي إخواننا المرابطين في الجبهات القابضين على أيديهم بالزنات في الثقور إننا أيها الأبطال معكم قلبا وإن لم نكن برفقتكم غالبا أيها الإخوة المجاهدون كان الله معكم وأيدنا بالنصر والتمكين في هذا الشهر المبارك شهر المقازي والجهاد ولن يتركم أعمالكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوانكم في مجموعة الشباب الإسلامية وجزاكم الله خيرا ننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا ولا لمخلوق علوم نقتدي بما مشاعنا
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dib ugu laabanaynaa iyo tartamayaasha majmuucaadka waxaan u soo gelin doonaa sida ay u kala horreeyeen ugu horreyn waxaan mar kale soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud
هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا
فكل من سار بجد وصلاة
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ee majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud mar kale sidee noo maqashaan si fiican aye waxaad qabsateen lambarka saddexaad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aashiinii ugu horreysay hore ee nila soo weydiiyey su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay man huwa aqrabu alkhamsati alqaa'imiina binaqdi asaxiifati nasaban ila annabiyi sala allahu calayhi wasalama من هو أقرب الخمسة القائمين بنقد الصحيفة نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وان فيليا إن أدقرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmu- jawaabta jawaabta jawaabta
مدعم اللاعبين حسام عمك الشاوي نعم
أي قلب صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق waa hagaag dhegaystayaal su-aashii labaad ee ugu dambeysay la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay ka bixiyeen guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii labaad waa mar labaadkii wakhtigu ka dhacay sidaa darteed way soo hareer martay waa hagaag markan waxaan toos soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada xigta ee ah majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose
ننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لمخلوق العلوم نقتدي markanna waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم mucaad majmuucada jubbada hoose iyo su-aashooda ugu dambeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعا haye si fiican ugu furo waxaa idin weydiinaynaa su-aashiinnii caawa idinkugu dambaysay waxayna leedahay sida tan man hiya aqrabu ummahaati almu'miniina nasaban ila annabiyi sala allahu calayhi wasalama man hiya aqrabu أمهات المؤمنين نصبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيليا إناد قراتين واد كسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
وهي خديجة بنت خويلد هي خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد
مركز أبو علي.
خديجة بنت خويلد هي خديجة بنت خويلد هي هي خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey ummahaatulmu'miniinka midda ugu dhoweyd xagga nasab ahaa nebiga jawaabtaasi way soo hareer martay walaalaha markanna waxaan soo gelin doonnaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo مشاعلا
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا بندوح waayahay majmuucada wilaayada islaamiga ee gado assalaamu calaykum mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله كيف يعني ولا haye su-aashiina ugu dambaysa caawa dhagaha si fiican ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay arsala annabiyu sala allahu calayhi wasalama ilaa halaathatin bacda cawdatihi min addaa'ifi liyujiiruuhu factadara athnaani wawaafaqa athaalithu faman hum أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة بعد عودته من الطائف ليجيروه فاعتذر اثنان ووافق الثالث فمن هم وان فيليا إناد قراتين واتكسو جواب علم دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo jawaabta
أبو البصري هي أخلص من شريك هي جوير اللي مدعم لكن من المعدين markale ku celiya
أبو البختري
Mhm.
أي قلب انضم وصدق بشوقي أي هم ينجلي لي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق haddaba su-aashii ugu dambaysay ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo saxi qalad jawaabtooda guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu daa'if ka soo laabtay wuxuu u cidirsaday saddex nin si ay u magangeliyaan laba way waafaqeen midina waa diidey factadara ithnaan wa waafaqa athaalith laba ayaa ka cudur daartay midina wuu waafaqay jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn sidaas darteed waxaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada xigta waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علينا haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool iyo su-aashooda ugu dambaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga bakool mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحي عم haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambayso si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambayso waxay leedahay udkur saxaabiyan min alawsi aslama wa tuwufiya qabla alhijrati walahu dikrun fi taariikhi alkabiiri lilbukhaari udkur saxaabiyan min alawsi aslama wa tuwufiya qabla alhijrati walahu dikrun fi taariikhi alkabiiri lilbukhaariyi waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu البراء البراء بن معرور واي. البراء بن معرور
mar kale ku celiya
البراء بن معرور
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey saxaabi oo min al aws ka mid ah oo islaamay kadibna geeriyooday qabla alhijra taariikh alkabiir ilbukhaarina ku sugan jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii dhowaanaynaa insha allahu tacaala markana waxaan soo gelin doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا waa hagaag markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علينا majmuucada wilaayada islaamiga shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale sidee noo maqashaan وعن waxaad qabsateen lambarka lixaad ee barnaamijka waxaana hore la idinkaga weydiiyey su-aashiinna idinkugu horreysay su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay man huwa awalu nuqabaa'i al awsi wafaatan min annuqabaa'i al ithnay cashara man huwa awalu nuqabaa'i al awsi wafaatan min annuqabaa'i al ithnay cashara waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان جوابكم كله قاعد بن زراره
mar kale ku celiya
واسعد بن زراره
haddaba su-aashii ugu dambaysay la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey nuqabaa al aws kii ugu horreeyey xagga geerida jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waa hagaag ugu dambeyn waxaan soo dhoweyn doonaa oo aan qadka soo gelin doonaa majmuucada ugu dambaysa ee wilaayada islaamiga ee mudug
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره عاش يحيا أملا والمرء طول عمره ما عاش يحيا أملا
waa hagaag markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ودوم ay mucaad majmuucada ugu dambaysa ee mudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug mar kale sidee noo maqashaan مغلق وقابي عبد الدريس
haye waa yahay mar kale sidee noo maqashaan أتوقع haye waa yahay su-aashiina labaad ee caawa sua- ee ah su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay fii ayi jaddin tajtamicu calayhi qurayshun calaa maa calayhi aktharu alculamaa'i waalmuxaqiqiina fii ayi jaddin tajtamicu calayhi qurayshun calaa maa calayhi aktharu alculamaa'i waalmuxaqiqiin waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
جواب هذا مسكبين هو فيه ابن مالك ان شاء الله
mar kale ku celiya
فيه ابن مالك وان شاء الله
haddaba su-aashii ugu dambaysay la weydiiyey majmuucada tarta islaamiga ah ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey awooga ay ku kulmaan quraysh sida ay xaqiijiyeen amba ay qabaan akharu alculamaa waalmuxaqiqiin jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn فنملة ونحلة أقسمتا أن
فقد عسلات نملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا لننطلق لننطلق لننطلق لندعونا لنأتي دوما أولا لمطلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق لندعونا لنأتي دوما waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay inta aanan soo gudbin natiijada iyo majmuucaadka caawa darajooyinka ay keensadeen aan ku horumarno su-aalaha xagga tartamayaasha ka soo noqday waxaa aan soo dhoweynayaa awow ibraahim iyo sheekh abu saciid azeylici jazaak allahu khayran bashiirow kulley caawa isaan arkayno waa soo laaftay aad iyo aad amba waxaa la dhihi karaa ma habeenka ugu horreysaa mise su-aalaha adag labada dhinacba way noqon kartaa aad iyo aad.
marka insha allahu tacaala sidaan hore u sheegnayna annaga makarafoonka Mhm.
ayaan qaabilsannahay waxaan ku celinaynaa culimada insha allahu tacaala ee sheekh siilici baa ag fadhiya sida ay u kala horeeyaan haddii aan u bilowno majmuucada wilaayada jubbada hoose laba su-aalood baa la weydiiyey labaduba way soo hareer mareen marka su-aasha koowaad haddii aan sheekh saylici weydiiye waxay ahayd aqwaasha culimada ee naasikhu lqur'aan wasunna xasba maa dakarahu abu jacfar naxaas marka tirada la weydiiyey tira aan sax ahaynay sheegaan aan dhahnay su-aasha labaadna waxay ahayd aqrab ummahaati almuuminiin khadiija ayay ku sheegeen bal labadaas su-aalood midda saxda ah insha allah بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Eh, ugu horeyn waxaan bogaadinayaa eh, tartamayaasha dhammaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum En, jawaabta eh, su-aalaha la weydiiyey majmuucada juba sufla su-aasheedii koowaad oo ku saabsanayd en, aqwaalu lculamaa fi naasikhi alqur'aani wasunna sida abubakar abu jacfar annaxaas uu sheegay waxay ku jawaabeen afar sida sawaabkana waxaa weeye oo imaamka cadeeye waa shan qool weeye markan taa waa sida su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey aqraba ummahaati lmu'miniina nasaban ila nabiyi sala allahu caleyh wasalam waxay ku jawaabeen khadiija bintu khuwaylid khadiija nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxay kula kulmaysaa qusay waxaa ku soo dhow oo khadiija waxaa ka dhow umma xabiiba ramla bint abi sufyaan oo nabigeena iyo iyada cabdimanaaf ay ku kulmayaan waa een, marka halkaa waxaan kaga baxnay jubbada hoose haddii aan u gallo mudug oo iyaduna lambarka labaad qabsatay su-aashooda koowaad sax ayay ahayd su-aasha labaad waxaa la weydiiyey fii ayi jadin tajtamicu calayhi qurayshun calaa maa calayhi akthar alculamaa waalmuxaqiqiin marka jawaabta waan ka qaladnay sida saxda iyagana soo dhowow Een, majmuucada mudug su-aashoodii labaad oo la weydiiyey awowga oo quraysh ku kulmayaan sheeg een, qeyd iyo shard ayaa la socday su-aasha oo calaa maa calayhi akharu alculamaa waalmuxaqiqiin waxay ku jawaabeen fihir ibnu maalik fihir ibnu maalik waxaa qaba akharu ahli nasab laakiin akharu alculamaa waalmuxaqiqiin waxay qabaan jimaacu quraysh inuu yahay annadir ibnu kinaana sida ibnu kathiir iyo keyrkiisba ay caddaynayaan nacam jazaak allahu khayran een, haddii aan hore ugu sii soconno gelgaduud laba su-aalood baa la weydiiyey labadaba wakhtiga ayaa ka dhacay iyagoo tirinaya marka bal kow iyo laba say u kala horeeyaan kusoo dhowo insha allah labada su-aalood majmuucada galgaduud la weydiiyey su-aasha koowaad waxay ahayd almiraa'u almakruuh aladii yaqacu fi lqur'aan wa yukhaafu calaa saaxibihi alkufr iyagoo markaas jawaabta ay soo wadaan ayaa wakhtiga ka dhacay jawaabtana waxay tahay midka koowaad waa almiraa'u fi lqiraa'aat midka labaadna waa almiraa' aladii bayna asxaabi alahwaa'i wa ahli almadaahib walbidac su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey aqrabu alkhamsati alqaa'imiina binaqdi saxiifati nasaban ila nabiy sala allahu alayh wasalam shantii qof oo warqadii oo rasuulka iyo s- ee lagu dulmiyey burburinteedii dadka u istaagay nasab ahaan yaa ugu dhow iyagoo markaas isu sheeg sheegaya ayaa wakhtiga ka dhacay jawaabtana waa almudcim ibnu cadiy ibn nowfal weye marka mudcimkun baa laga rabay shanta lagama rabin laga warray mudcisa laga rabaya waayo haddii aan u imaano iyadana gedo su-aashooda labaad iyagana way soo hareer martay bal iyadana insha allahu tacaala kusoo dhowo Een, majmuucada gedo su-aashoodii labaad waxay ahayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii daa'if ka soo laabtay wuxuu fariin u dirsaday saddex nin si ay u- ee, ija- ee, magangelay u siiyaan way ka ee, labana way ka cudur daarteen midna waa waafaqay saddexda sheeg markan laba way sheegeen al akhnas ibnu shariiqna way sheegeen almud ibn cadiyna way sheegeen laakiin midka saddexaad waxay ku sheegeen abulbakhtari sida sawaabkana midka saddexaad waa suheyl ibn camr wey marka insha allah bakool haddii iyadan aan kusoo dhowaano caawa caawa kulley khaladka aada u badnaayo waxa saxdi waaba iska yaraayeen bakoole labada su-aaloodba way soo ah- way soo hareer mareen bal hunaaka turuqun mutacadidatun limacrifati asbaabi nuzuuli udkur itnayni minha baa la yidhi bal jawaabtooda labada way soo hareer mareen kusoo dhowo sheekhana Een, majmuucada bokool su-aashoodii koowaad waxaa la yidhi waxaa jira ee, duruq oo lu- oo dhowr ah lagu garan karo asbaabu nuzuul laba ka mid a sheeg markaan waxay sheegeen ee, saxaabada iyo taabiciinta ayay sheegeen culimmadana waxay ictimaadaan fii macrifati sababi nuzuul calaa sixati riwaayati can rasuuli illaahi sala allau alayhi wasalam aw can asaxaabiyi ama qowlka taabiciga waxaa weeye waa mursal weeye Een, markaan inta badan culimmada ma aqbalayaan marka sida sawaabka waxay ahayd in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka ansaxdo ama saxaabadu weeye su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey saxaabi oo aws ah oo islaamay oo geeriyooday qabla alhijrati oo kitaabka taariikhu lkabiir alimaam albukhaarina ku sheegay waxay ku jawaabeen albara ibnu macruur albara ibnu macruurna aws ma ahan waa khasraji weeye sawaabkan waxaa weeye iyaas ibnu mucaad al ansaari al ashhali weeye nacam jasaaka allahu khayran majmuucada ugu dambaysa haddii aan kusoo dhowaano shabeellada hoose su-aashooda labaad waxaa la weydiiyey marka awalu nuqabaa'i alawsi wafaatan ascad binu saraari ku jawaabay waanaan ka qaladnay maxaa saxa Een, jawaabta ay bixiyeen ascad ibnu zuraara waa saxaabigaas aws ma ahan nuqabaala aws ma ahan waa nuqabaa lkhasraj weeye sawaabkan waa sacd ibnu khaythama ibnu alxaarith radia allahu tacaala canhu jasaaka allahu khayran kulley caawa intaas inooga dhan tahay kusoo dhowo bashiiro aad bay umahadsan yihiin abu ibraahim iyo sheekh abu saciid tazaylici oo aan filayo in dhegaystayaasha iyo tartamayaasha ay meelgaara ku wada qorteen jawaabaha su-aalihii caawa ka soo noqday dhinaca tartamayaasha intaanan barnaamijka soo gebagabeyn aan soo dhoweeyey walaalka mucaad iyo majmuucaadka lixda ah ee ku jira alif iyo darajooyinka ay caawa keensadeen haye mucaad aad eed umahadsan tahay walaalka waxaa caawa miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga ku tartamayay majmuucada alif oo ka kooban ilaa iyo lix majmuuco majmuucada ugu horeysa ee barnaamijka caawa lagu dahfuray waxay ahayd majmuucada galgaduud waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey waa ay soo hareer mareen jubbada hoose ayaa ku xigtay waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aale ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihiina waa ay soo wada hareer mareen majmuucada gado ayaa sidoo kale la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii ugu horreysay halka su-aashoodii labaadna ay soo hareer martay waxayna sidaasi caawa la timid toban darajo majmuucada bakool ayaa iyana la weydiiyey labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii waa ay soo hareer mareen majmuucada shanaad ee shabeellada hoose waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen su-aashoodii ugu horreeyey ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaad waa ay soo hareer martay sidaasina waxay la yimaadeen toban darajo majmuucada ugu dambaysa ee mudug ayaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood ay xaqa u lahaayeen su-aashoodii ugu horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay sidaasi daraaddeed waxay la yimaadeen toban darajo waan filayaa mucaad in tartamayaasha iyo dhegaystayaasha ay meel gaara ku wada qorteen oo ay fahmeen intaanan soo gebagabeyn habeen dambe insha allahu tacaala waxaa miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga ee andalus ku tartami doona shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaas oo kala ah wilaayaadka islaamiga baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe oo aan filayo inay diyaar garoobi doonaan insha allahu tacaala guud ahaana barnaamijkii tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan habeenkiisii labaad waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan kusoo gebagabaynaynaa insha allahu tacaala jadwalka idaacadda islaamiga ee andalus oo saaka inoo soo bilowday waxaad dhegaysateen duruus iyo muxaadaraad iyo qur-aanka kariimka iyo barnaamijyo kala duwan oo aan filayo in aad ka wada faa'iidaysateen waa bahda andalus oo isku duwanooda kaga tegaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت ذولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا بأيدينا تجدد حسن اقتداء بالأولى نقول لمن رعى تفوقا كل الولا